فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaan ka tirsan gobolka laamu kulan ay ku heshiiyeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle oo ka dhacay wilaayada hiiraan bayaan kulanka laga soo saaray iyo odayaasha jufadaasi oo kelimaad jeediyey ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka inshaa allah xaflad ay ku qalanjabiyeen lixdan haween ah oo wax ka bartay mu'asasada alxikma oo lagu qabtay deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose mid ka mid a aqoon-yahanada qurba joogta oo bogaadiyey heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhex maray xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha saleemaan alkataa'ib oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee gado qodobadaasi oo faah-faahsan ayaad dhagaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo talaada ah saddexda bisha jamaadu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna lix iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannada labada kun iyo labiyo labaatanka ee miilaadiga aan gudagalno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaan nasaaradu degto oo hoostaga degmada wiito ee gobolka laamu howlgalkaasi waxaa lagu dilay laba ka tirsan kirishtaanka kenya mujaahidiinta ayaa goobta ku gubay laba mooto iyo shan guri shabeellaha hoose waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal culus oo xalay mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada shisheeyaha iyo askarta dowladda ee ku sugan degmada afgooye dhimashada askarta dowladda waa saddex askari waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay saddex kale oo uu ku jiray taliyaha askarta dowladda ee saldhigga mukayga afgooye kaas oo lagu magacaabo tahliil gaaygaay dhanka shisheeyaha dagaalkaasi waxaa kaga dhaawacmay hal askari
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waayahay qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa waxaa la soo gabagabeeyey kulan heshiis ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo jufada tuurow yabar madaxweyne oo ka mid ah jufooyinka beesha xawaadle kulankaas oo goobjoog ay ka ahaayeen nabadoonnada jufada tuurow yabar madaxweyne iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa laga soo saaray bayaan bismi illaahi raxmaan raxiim ujeedda heshiis waxaa walaayada islaamiga ah ee hiiraan u yimid ayagoo dalbanayo heshiis jufada tuurow yabar madaxweyne oo ka mid ah beesha xawaadle waxayna dhaheen waxaan rabnaa inaan walaayada kula ballanno inaan walaayada kula noolaanno ku dhaqanka shareecada islaamka walaayaduna way ka ajiibtay dalabkoodii qodobada heshiiskuna waa sida tan kow sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo waxaan si buuxda u qaadanay la shaqaynta mujaahidiinta lambar saddex waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaanadan degno lagu dhibaataynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonbo lambar afar waxaan iclaaminaynaa inaan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee walaayada ka socdo lambar shan waxaan ballan qaadaynaa in aan deegaanadeenna lagu soo dhaweynin laguna qarinin qof dambiile ah lambar lix waxaan qaadanaynaa in aan dadkeenna ka reebno ku biiridda cadowga alle si uusan u burin ballankii nabadeed ee aan walaayada la galnay lambar toddoba ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin dagaalkan shareeca la dirirka ah ee gaalada wadato intaasi kadib waxaa hadlay odayaal ka tirsan jufada ah tuurow yabar madaxweyne waxaana ka mid ah nabadoonka beesha yabar madaxweyne nabadoon cumar axmed yare بسم الله صلاة وسلام على رسول الله أنيقو إيه نبضون كبيشة يبر دحوينة وحن مرقاتي الله كأهي بيشة توثو يبر إيه ولايد إن هشيين كون هشيين كردغن كشريعة إسلامك انت كدب وحكالو أنكو سيدريا بيلها سوماليات أما بيشة حوالة وحي هدا إيه باهي هو جرو أو ولايد حكتا عدي دنيني inay ka soo qayb gasho ka faa'iidaysato walaayadu waa diyaar waa loo geyna waa loola hadla waa la xiriirina waa la soo dhaweyna gacmo furan aan ku soo dhaweynaa sida beesha tuurow u qaadatay ayaana loo qaadanaa haddii ilaahayna ha lagu soo dhowaado fidnadan ha la yska dhaafo beeshu ha soo dhowaato nabadgelyo ha keento nin alla ninkii islaam oo rabo waa la soo dhaweynayaa beesha iyo madaxweyne waxaan ugu baaqayaa haddii allahu yidhaahdo hadda waa jifo sagaalkii kalaa maqan in is aruursadaan isku yimaadiin isoo wargashaan oo horkaco walaayada u geeyo meel walba aan la tago diyaar baan shalay dhibkaan ayagaa i doortay ayagaa i geeyey kursigaan ayagaa i saaray haddana diyaaraan u ahay ciddii i rabto oo i danayni diyaar baan u ahay gacmo furan waa ku soo dhaweyna waa kula shaqayna waxaan ugu baaqayaa beesha iyo madaxweyne in fidnadan socoto ama shahaatana dirir ayna noqon soo dhowaadaan yimaadiin gacmo furan dhowr axdiyaan galnay dhowr ballamaan galnay waa og yihiin ninkii dhintay waaba dhintay kii nool waa ka dheragsan yahay waxaan ugu baaqa marka berga oo bir adduune birin aakhira tahay inay soo dhowaadaan hor kaco horseedo diyaar u noqdo diyaaraan u ah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay nabadoonka guud ee beesha xawaad leh nabadoon cabdiraxmaan xiirey bare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي وحو ما هذا ما هذا نسوي كوبك رب الله الرحمن الرحيم ما هذا لك بعدي ما أنت وحا نصيب ويا شيء كسو قيب قلو جوغا ما أنت إتابسو لباطري سيديد بشي شناد هزريغا كونوا أفر بقول أفرتي أفر وحا كسو قيب قلو نصيب ويا شيء أه نقيب كبيش حوالي حاج عبد الرحمن حيري حفلة إسكال سو قيب قلين xarakatu mujaahidiin ka sokahaan walaayada gobolka hiiraan iyo beesha tuurow yabar oo ka mid ah beelweynta yabar madaxweyne ayaa nasiib u yeeshay xafladdan waxay ku saabsan tahay nabadayn heshiis ballaqaadis ee la gashay beesha tuurow yabar xarakatu mujaahidiin ballantaas oo ku fadhida shareecada islaamka ku salaysan axdi ku salaysan in la isu ammaan geliyo ku salaysan in beeshu ay dhowrto axdiga islaamka shareecada islaamka ay ku dhaqanto sii xoojinta shareecada islaamka islaamkay ku garabgelayaan waxay garabgelayaan shabaab ma aha islaamka waa kitaabka ilaahay waa inuu kor noqday taageerayaan waa dad muslimiina diintay ku dhasheen ku nool yihiin inay ku dhintaan ay rabaan ballantaas ayagaa keenay warka soo doontay xaragaduna waa ka aqbashay si kaleya laabaha lagu soo dhoweeyey muddo warkaasu socday wixii ka maqnaay ay ku heleen waxaad ka maqnaan doona ku soo doonan karaan heshiiskaasaa la galay waa lagu raxmaantoobay waa la isku dhaariyey lagu dhaartay ilaahay baa lagu horballamay anuguna waa kala qayb galay waana kula faraxsanahay haddaan ahay naqiibka beesha xawaadle aad iyo aad baan ugu farxay waa ku raxmaantoobay haddaan intaa ka gudba xawaalaha kale ama muslimiinta kalena waxaan ugu baaqayaa inay sidaas laga bilaabo yebar madaxweyne lagu xijiyo xawaadle lagu xijiyo islaamka ahlu tawxiidka waxaan ugu baaqayaa in sida beesha tuurow ay yeeshay lasoo yeelo lasoo yeelo jidkaas lasoo qaado shareecaladirirka waxay ballan qaadeen inaysan shareecaladirirka ayna shirkad dadka kula ahayn ooy beri ka yihiin ooy fahmayaan wax lala dirir ay kitaabka yihiin ay fahmeen caqiidadoy qaateen ilaahay bay u dhowaadeen aqligooda ilaahay sugay intaasoo kalena waxaan ugu baaqayaa beesha yibar sagaalka oday oo ka dhiman ama xawaadle inay sidaas soo yeelaan waxay tegay tiigsimaad male inay sidaas yeelana xawaalaan ugu baaqaya muslimiintaan ugu baaqaya ahlu tawxiidkaan ugu baaqaya anna waa la qaatay waana wax lagu farxo ilaahay nabadaas ha sugaan leenahay inta caqligu ka maqan yahay ilaa aqli wax usoo dejiyaan leenahay inta ilaahay ugu talagelin towbana ilaahay meel kale ha ka bixiyo innaga hala dhaafiyaan leenahay waxaan leenahay wix islaamka dhibaa oo shareecada islaamka ka soo horjeeda oo diinta dhibaa oo kitaabka diidan oo shareecada islaamka inuu hooganto oo tawxiidka ka taliya waddanka diida ilaahay ha naga hor wareejiyo asaa nooga filan waxaan ugu baaqayaa nin kasta oo cadow ilaahay ah oo aqligu ka dhumay inuu soo laabto ilaahay u toobad keeno waxaana sugaa qabri la yidhaha saddex madoobuu leehay cillo madooba ciriiriyo madooba mugdiyo madooba hou leehalay qabrigaas ani walba sugaa xoogu jiri maha tabadaanu jiri mayso meeshaasaa loo noqonayaa waa la aadayaa xisaaba naga dambaysa xuraan ahay ma jirto laba marag baa ilahayna raacsaday asigaanu nagu filan ilaahay ha ka baqo ha soo laabto ha soo laabto dadka hogaamiyo duurka ku geliyana ilaahay uga baqo oo ha soo celiyaan leenahay qof waliba shakhsiyadeeda madaxa u duubataan leenahay qof hadhow qof wakiilka oo ma jirto haddaad madaxweyne tahay haddaad xildhibaan tahay haddaad gobernatoore tahay qabriyaad leedahay qayaam baa ku sugaysa war ilaahay ka baq haddaanan garanayna ilaahayna kaa horfadhaafiyaan leenahay intaas baan ku dalayaa wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu odayaasha munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoonka jufada tuurow nabadoon cabdi cumar gacamey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين annagu haddaan tuurownahay walaayada annagaa dalabnay annagaa u nimid waana soo dhaweyday aad iyo aad inoo soo dhaweyday mahadoo ka gaarto ballamaha aan la galnay waxaa ka mid a tuurow inuu mano dhibaato auna keenin ouna walaayada islaamiga una dhibaato u keenin ayaguna waa naga ballan qaadeen naftiinna iyo maalkiinna inaad nabad ku joogaydiin walaayada sidaasay nooga ajiibtay khayr allaa siiyo annagu far badan maaqaana waxaan ku soo kooba in tuurow nabad u qaatay walaayadaan la heshiinay ballanna aan qaadnay inaanan u qarin cadowga walaayada kusoo duulo anaan u qarin waana ku dhaaranay kitaabkaas qur-aanaan ku dhaaranay inaanan u qarin walaayada wax inaan muxuu ahay daacad ay laga tahay inay ilaahay darteed naga tahay diinta inaan isgarab taagaynaan ku dhaaranay oo nimanka u taagan aanan qayaanayn oo nafakaa walaala oo soo dhoweeyey oo mujaahidiinta deegaamada anagu aan leynahay inaan laga waxyeelayn yaan ballan ku qaadnay haddaan tuurownahay nabadaana qaadanay nabadaan qaadanay dadka waxaan ugu baaqaynaa ha lagu soo dhowaado nabadaas ninkii danayna oo nabad rabo oo dhib rabin oo walaalnimo rabo oo islaamnimo rabo oo diin rabo ha ku soo dhowaadaan leynahay waa soo dhoweynaynaa annaguna waa soo dhoweynaynaa walayduna waa soo dhoweyn intaas ayaan ku soo koobayaa waana layga dambaynayaa ugu dambayntii nabadaan qaadanay walaayada dhaamadaan ka qaadanay waxaan ugu dhaaranay oo kitaabka qur-aanka aan ku dhaaranay inaanan khayaano iyo been iyo muxuu ahay dibindaabyo aanan walaayada la gelayn inaan dhibaato nin wada aanan qarinayn in kii lagu soo dhex dhunta muxuu ahay war laga diida aan sheegayno in kuwa annaga aan dhalnay hadday tagaan ay meesha tagaan inaan leynahay waa kaa taga oo biri aan ka nahay ballan aan ku qaadaynaa annagu diinta islaamka nin ka tegey oo muxuu ahay xagga ka soo jeesta waxaan la diriira yiri muxuu diintaan la diriira yiri annaga u hormarayno dil annaga u hormarayno annagu diintaan soo dhaweynaynaa waa garab taaganahay waa ku dhimanaynaa waa ku dhalannay waa ku dhaqannay taasaan ku garab taagaynaa ninkiina la soo dhaweeyo diinta ku soo dhawaayana annaguna waa soo dhaweynaynaa walaalahana waa soo dhaweynaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay oo heshiiskan soo dhoweeyey odayaasha tuurow yabar madaxweyne ee xawaadle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين annagaas ah waxaan u tagnay walaayada islaamka haddaan annagu me- aan degannahay inaan kitaabka ilaahay taageerno oon haddii balaayada aan beri ka noqono balaayada socota aan beri ka noqono walaayada islaamkana aan taageersannahay annagu haddaan waddanka degaan nahay shabaab waxaan ugu nimiday kitaabka ilaahay ninkii ayidsan inaan la ayidno kitaabka ilaahay ninkii ayidsan inaan la ayidno gacanta midiga aan ku qabanno sidaasaan ugu nimiday waa ballanay annagoo beesha tuurooba beesha tuuroob annagoo le waa ballannay waa isdhaarsannay axdi ilaahay aan dhigannay inaan annagu waxa beri aan ka nahay inaan annagu xaaladaas qaymaheeda inaan kitaabka aan ku qaymayno ilaahay dartii aan ku qaymayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله آه، anigoo ka mida odayaasha beesha tuurow yeber madaxweyne kana dhalanay xawaadle آه، waxaan u nimiday walaayada islaamiga waxaanan u soo doonanay heshiis nabadeed inaan qaadanno sidaas ayaan u nimiday walaayaduna waa laga ajiibtay nabadaasaan qaadanay hadda waxa waaye dagaalkaas inaanan ka mid ahayn walaayadana aanan wax yeelayn ayaguna ina wax la yeelayn sidaasaan ku heshiinay waxaan ku soo dhoweynaynaa walaayada gacmo furan ayaguna gacmo furanay nagu soo dhoweeyeen waxaana ku dhaqmaynaa kitaabka ilaahay oo munasalka ayaan ku dhaqmaynaa kuna heshiinay qiyaana laguma jirto waxa dhacayana biriyaan ka nahay walaayadana haddii ilaahana waxaan isku dhaarsanay inana iskhayaanin nabadna isku dhex joogno ayaguna ina nabadgeliyaan annaguna waxooda aan nabadgelinno cadowga lagu soo dhex dhuumanaane inana cadowga qarin oo haddii ilaahay yidhaa aan farta ku fiiqno nabadaasaan qaadanay ciddii haddii ilaa nabadan qaadanay rabtane oo islaamane walaayaduna waa kusoo dhaweyna anaguna waa kusoo dhaweynaynaa biidmi illaahi kariim anagu nabadaasaan qaadanay kitaabka ilaahayaanan raacno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي xaflad ay ku qalanjibinayeen lixdan haween ah oo ka qalanjabiyey mu'asasada alxikma faraceeda shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose xafladda waxaa soo xaadiray odayaal dhaqan culumaa udiin mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha hoose iyo marti kale soddon iyo toddoba ka mid ah haweenka waxa ay ka qalinjabiyeen caafimaadka guud iyo shaybaarka oo muddo laba sano ah ay dhiganayeen haweenka kale ee haray iyaguna waxa ay ka qalinjabiyeen cilaanka iyo harqaanka muddo lix bilood ah ayayna dhiganayeen waxa ay goobta ku soo bandhigeen bandhig waxbarasho oo muujinaya waxyaabaha ay barteen sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay xafladda qalanjabinta bani aadamka markii daarta ilaahay ugu talagalay ee rismiga ahaydee jannada uu ka soo barakacay oo shaydaan u sabab noqday in laga soo buriyo dardaaranka caamka ah ee basharka oo dhan qoseeya baa ilaahay u ka daba keenay subxaana wa tacaala waa reer aadamow imaa yaatiyanakum rasulun minkum hadday idiin timaado rasuul jinsigiina iyo noociina ka mid ah imaa yaatiyanakum rasulun minkum yaqusuuna calaykum aayaati waa aayaadkayga idinku akrinaya dhambaalka ama fartiinta qiimaha badan aan u soo dhiibi doono idinku dul akrinaya faman itaqaa wa aslaxa qofka ilaahay ka baqa oo caqiidadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaashiisa dhammaanteed wax alla wuxuu qabanayo ilaahay uga baqa oo hagaajiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaas labada daarood midnaba cabsi iyo iyo welwel kurbo dushooda ma aha qofka muuminka waxaa rabaa acmaashiisa oo dhan inuu cibaado ka dhigo kulligeed daaco ilaahay ugu dhawaanaya inuu ka dhigo ayaa la rabaa khaasatan dadkiinan hadda waxaad barateen shaqada lasoo bandhigay oo dhan oo ah waa wada khidamaad ijtimaaci bulshada qaabkii loogu khidmayn lahaa loogu adeegi lahaa weye marka waxay u baahan tahay alla kacabsi iyo islaaxin sida ay tahay in loo hagaajiyo looguna ajar malaysto ayay u baahan tahay qofku waxaa la rabaa xadiiska awal xusantiin oo garanaysaan inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxaysaa acmaasha o dhan maaha waa acmaasha shareecada camal shareecadu ay xarimtay haddaad qabatid ka waran oo tiraahid alcamalu biniya alacmaalu biniya anigu khayr baan u jeeda maaha kaas laga hadlayo wixii xaaraami waa xaaraam laakiin acmaasha shareecadu ay fasaxday oo ay amartay waxa weeye waxay ku salaysan tahay biniya ayaday ku kala fadilmaysaa ayadayna ku ansaxaysaa marka adoo bulshada u khadmaynayo camalka aada samaynaysa yuusan kaa noqon biil raadis shilmaad inaad hesho ama waa qof wanaagsan oo si fiican bulshada ugu khadmeeya in lagu yidhahdo ilaahay dartii ha ahaado ku ajir malayso wixii nacafiyo aada ku heshana alxamdulilah tabac ha ku ahaadeen aasaaska iyo qaayadu ha ahaato daarta aakhira ha ahaado ajir malaysi ha ahaato kii aada wax ku heshiiya kaad wax ku weydaba ha ahaado camalkaagu ilaahay darti inamaa tasixu alacmaalu wa tatafaadaru alacmaalu wa tatakaamal binniya hadba qaabkaa u niyeysatid baa ku ajir helaysaa waxaa kaloo xadiis kalena ahaa saxiixa isaguna man jacala alhumuuma haman waaxidan hama alaakhira humuumtiisa fakarkiisa waxyaalaha culayska ku hayo oo ihtimaamahayo oo dhan waxa uu haminaya oo ku weyn haddii ninka ka yeela aakhiradiisa oo adduunka dhan iyo wixii soo gaaraya baan dhib u arag caafimaad hadday tahay xanuun baa jira baahi baa jirta caawa dabkii maanta ma shidna waxaasoo dhan baanu aaban yerin daarta aakhire ninka hamigiisa ka dhig man jacala alhumuuma haman waaxidan hama alaakhira buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hamiga aakhire ninkii ka dhiga humuumtiisa oo dhan kusoo gaabiya kafa allaahu canhu saa'ira alhumuum wixii ka soo haray hami oo dhib oo dhan ilaahay waa ka kaafiyaa wey ilaahay baa u fududeeya ilaahay baa mataqaanaa sakhira hadday jirto xataa ma dareemayo ma dareemayo waayo adduunyo maxay qiimo leedahay adduunyo malaayiin malaayiin malaayiin hal seero bal waxaa ku dartaa kun seero ku dar hal sifir kun sifir ku dar maxaa soo baxaya maxaa kuu soo degaya sifir soo maha milyan ku dhufo bilyan ku dhufo sifir unbaa soo degaysa soo maha adduunya sifir bay ku dambaynaysaa waxay tahayna waa sifir waayo nebigii baa dhahaya sala allahu calayhi wasalam addunya malcuuna malcuunun maa fiiha ilaa dikru allahi wamaa waala gebigeedaba ilaahay waa u carooda adduunya wax la nacay wey wax la nacay oo la tuuray ninkii jecel marka maxaad odhanaysa wax adigu aad iska tuurto qashaqobka ku jira qumaamada ku jira ninkii isagaa guranayaad aragtid maxaa dhahaysaa warkan caqli male waa waalayo majnuun weeyo dhahaysaa sooma bahashaan waxaa inooga filan siduu nebigu u yihi sala allahu calayhi wasalam inamaa yakfi axadakum maa kaana fi dunyaa adduunye intuu joogo qofka waxaa kaga filan maa kaana fi dunyaa mithlu zaadi raakib qof raakiba saaran daabad saaran oo safar ku jira wixii ku filan unbaa adduunye kaaga filan wax badan oo aad bankiga dhigtay iyo guryo waaweyn oo aad dhistay iyo ha ku talagelin meeshan waa ka socotaa saacado yar baa joogtaa wixii eber bayna ku dambaynaysaa marka hamigeenna baaraka allahu fiikum aan ka dhigno hama alaakhira waman jacala hamahu lidunya humuumtiisa ninka adduunyo ka dhiga nebigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam laa yubaali llaahu fii ayi awdiyatin ahlaka qaabka rabbi u halaagaya rabbi uma aba yeelo waa la waxay noqonaysaa qaabka aad ugu halaagsamaysa xataa tabcan ayada aad tabcaysid oo aakhirada aad kaga mashquulaysid gebigeedaaba halaaga taasaaba halaaga adiga wanaagaada u aragta marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo xaqiiqada hana tusiyo waxa aad bulshada usoo bandhigteen oo qiimaha badan hamigiinu ha ahaado inaad ku ajir malaysataan qofku waxay uu ku siiya haddaa imaansatid oo ka qaadatid marka hore oo mucaamalada wanaagsan oo qofka aan lagu qaaliyeyn waxa uu la yimaado aad ka gadayso waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay raxima allahu man kaana samxan idaa baaca samxan idaa ishtara markuu sii gadaya markuu soo gadanaya waa ninka samxigaa saamaxadda badan iska keen waxaa haysi keen waxaa ka waxaa kari karta bix sidaa qofka dhahay ninkaas ilaahay ha u naxariisaale ninka dadka wax walba ku adkeeyana dabcan waa cagsigeeda weeye
sidoo kale munaasabadda waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد الحمد لله وحقوما نقينا مكتب التربية والتعليم حفلتنا قرآن قرآن بدن لوسو دياري إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسنات كلا وصار سيجار هو نقينا مؤسسة الحكمة هوشان دادين تيدي قام قاعدة دي برد على ضد أنت بأتاجنيت يعني أمها دعلنا وحق الأمها دعلنا إلهي هبركيو جيل كان أما دفعدان ما أنت تخرج جيسة إيجنا أمها دعلنا صبرك إيو daraasada ay dhammaysteen iyo muddadii ay ku jireen iyo waxbarashada ay u taagnaayeen iyageena waa u mahadnaqaynaa jazakum allahu khayran lianna waxbarashada waxay u baahan tahay sabar iyo istimraariya u baahan tahay qofku inuu adkaysto wakti uu bixiyo ayay u baahan tahay waxbarashada si qofku uu gaaro hamigii iyo hadafka u lahaa gabdhaha maanta insha allahu tacaala takharujaayo waa u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ikhwaan intaa kadib waxaan rabaa inaan waxyar aan suuta tilmaano waqtiga oo kooban awgiis waxaan rabnaa insha allah tacaala waxbarashada qofka asaga ee marka hore anficaysaa qofka hadduu wax barto uu heer u gaaro qofka ay anfacaysa kow waa asaga intaan dad kale la gaarin intuu dad kale usii gudbinin hadday caafimaad noqon lahayd hadday noqon lahayd xirafka kala duwan ee gabdhaha hadda noo soo bandhigaayeen qofka uu anfacaayo waa kow asaga waay ilaahay subxaana wa tacaala nuu sheegay qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn inaan isku mid ahayn hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab dadka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lehna ma saman yihiin waa maya way kala duwan yihiin qof jaahil ah oo ummi ah waxa weeyaan iyo qof aqoon leh maanta ma sinno way kala duwan yihiin marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala dadka dhammaanteen insha allahu tacaala in loo dareero waxbarashada qofka waxa weeyaan inuu mustawihiisa uu kor u qaado waxaa kaloo laga rabaa ee aqaafada mujtamaca inaa xoojino aqaafada mujtamaca in la ballaariyo hadda wax horteenna ee lagu soo bandhigaayay gabdho soo takhrujo iyo caafimaadka soo bartay harqaanka soo bartay xinnaha soo bartay harqaan iyo tolidda soo bartay si wax loo tolo ayaa horteenna waxa weyaan casharo kusoo bandhigaaya waxaa rabnaa mujtamaca marka aqaafadooda inay kor noqoto oo waxa weyaan insha allahu tacala si hore aan u aragnayba mutaqarijaad kale oo kombyuutarada iyo iyo xiraf kala duwan bartay inay waxa weyaan iyana insha allahu tacaala aan gaarno muasasadan ay ku tallaabsataan rabnaa maxaa yeelay gabar wiil duraysa inaan ka gudubnaa rabnaa wiil gabar duraya inaan ka gudubnaa rabnaa maadaama maanta waxa weyaan baahi ay noo heynin musaas maaha wax baahi a maanta noo keenaysa ma leh gabar gacanteeda waxa inay u dhiibato wiil ajnabi ah musaas maaha wiilna uu u dhiibto gabar waxaasoo dhan in laga gudbaa la rabaa annaga akhlaaqda islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaa ilaalina la rabaa bulshada mogtahay meelaha laga dumo oo la waxa weyaan ummadaha ay ka dumaan waa akhlaaqda ogaada gabdhaha dharkooda maanta baahi uma qabaan inay rag u geystaan ay u tolaan ama u ku cabiraba iyadoo la arkayo hadda waxa weyaan gabdhaha horteeda dharka waxaa kusoo bandhigaaya ee tolaaye marka jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo waxaa la rabaa aqoonteennan in kor loo qaado oo loo qaado maanta waxaa la yidhi seeda mugta miyan taxaddaa yacish qofka seeda markuu jaalenji ku jiro noolaan karaa soo maha qofka waxaa la rabaa inuu mawaahibta asagoo ku jirto iyo aqoontiisa inuu soo bandhigaa la rabaa uu bannaanka keeno yaanan lagu guumaysanin mogtay aqoon kale oo meel kale ku xidhan yaanan lagu guumaysanin waxaa la rabaa insha allahu tacaala mujtamaceenna inuu noqdo mujtamac aqoontiisa iyo waxa weyaan thaqaafadiisa ee sarreysa la rabaa inuu noqdo jazaakum allahu khayran waxaa kale luuqaadka in la bartaa la rabaa jazaakum allahu khayran qasbu fikriga mutaa cadowga uu nagu haysan jiray in laga gudbaa la rabaa maskaxdana laga haysan jiray oona laga gumaysan jiray in laga gudbo oo waxa weyaan baahi waxa weyaan aan u haynin annaga waxaa rabnaa insha allah tacaala jiilkeena iyo ubadkeenna inaan wax barno jazaakum allahu khayran intaas waan dadaarmi lahaa waxaa kaloo aan dadaarmi lahaa mutaqarijaadka ilaahay salaamtaan ha barakeeye inay ku dadaalaan waxbarashada inay ziyaadsadaan ma aha waxbarashada inay dhammaatay ee halkaan ku eg tahay ma aha hadday bilow idin tahay hadday bilow in tahay yaanan lagu kala tegin insha allahu tacaala sii wata dhammaystirta umadka waxa weyaan jiilka soo kacayna waa macalimiin u noqdo oo waxa weyaan juhdigii laydin geliyey iyo waxbaraddii waxa weyan laidinsoo baray yaysan noqonin hal bacaad lagu lisay oo meeshaada ugu tegi yaysan noqonin waxaa la rabaa idinka inaad sii bartaan oo macalimiin aad noqotaan oo mu'asasaadka iyo meelaha kale waxa weyaan aad sii furtaan waxaa idin xusid mudan mu'asasatu lxikma hadda waxa weyaan falilah alxamdu waxaan ku samaynay ballaarin dhismayaal aan ku kordhinay si waxa weyaan gabdhaha iyo hooyooyinka ay wax u bartaan xirfad meesha uga helaan aqoon ay uga helaan jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto kuwa aan soo haleelinna inay imaadaan la rabaa oo markasta waxa weya inay imaadaan waxbarashada ay soo haleelaan intaas ayaan rabay inaan baraarujiyo ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan kulan khayr qab inuu nooga dhigo ilaahay subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa abshirta iyo sawaabka inuu waafajiyo ummaddeenana waxa weyaan uu hagaajiyo akhlaaqdooda iyo diintooda kulli uu dhowraayo ilaahay subxana wa taala weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa aqoon-yahan maxamed deeq ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada qurba joogta soomaaliyeed ayaa ka hadlay oo soo dhoweeyey heshiiskii ay wada gaareen xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha saleemaan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waan salaamayaa idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee dhegeysanaya mowduuca aan doonaya insha allah inaan wax yar ka taabto waa heshiiskii dhex maray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha reer xaaji saleebaan maasha allah arrintani runtii waa arrin aada iyo aada runtii ii soo jiidatay waxaan odhan karaa waa arrin cadowgana kaga nixisay dadka muslimiinta ahna kaga farxisay maxaa yeelay cadowgu wuxuu doonayaa dadka magaranaysaa muslimiinta inuu qaybiyo oo uu magaranaysaa qabiil qabiil iyo koox koox isugu diro dabeedna ay halkaa adduun iyo aakhiro labadaba ay ku seegto beesha reer saleebaan waa beel ballaadhan oo dhul badan magaranaysaa degta heshiiska ay la qaadatay xarakaduna wuxuu ka dhigan yahay guulu soo hoyatay dhammaan muslimiinta oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisana ee kor loogu qaadayo ayay ka dhigan tahay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay beesha ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyey inay magaranaysaa beri ka noqdaan oo magaranaysaa ay ka tashadaan inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa la dagaalamaan ciddii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa la dagaalanta waxaa weeye arrinku iyagunbuu magaranaysaa cidhib xumada iyagunbaa dhexlaya go-aan bay qaateen runtii jiilashooda dambe ay magaranaysaa ay ku badbaadinayaan ayay qaateen ilaahina waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu magaranaysaa u barakeeyo madax dhaqameedkooda iyo odayaashooda magaranaysaa go-aankaa qaatay ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu khayrka waafajiyo ayaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala waxaan kaloo aada iyo aada magaranaysaa aan ugu faraxsanahay mahadnaqna bacdallah usoo jeedinayaa xarakada oo iyaguna iyaga oo magaranaysaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ee horarka ah diinta magaranaysaa la dagaalamaya iyagoo hortaagan haddana dhinaca kale inay magaranaysaa ay iyana ay ku dhex jiraan oo bulshadii magaranaysaa ay islaax iyo nabadeyn ay ka dhex wadaan bulshada iyaga dhexdooda magaranaysaa dhexdooda ishaya iyo kuwa iyaga magaranaysaa khilaafka u kala dhexeeya labadaba oo ay had iyo goor magaranaysaa islaaxa iyo nabadeynta iyo maxaan sheega ay ka dhigteen qeyb ka mid ah shaqada ay hayaan iyagana waxaan leeya ilaahay subxaana wa tacala ha idin waafajiyo khayrka wafaqakum allah ilahay ha idin waafajiyo subxaana wa tacaala waxaa weeye qodobada ka soo baxay shirkan runtii ma kala dhacaan qodobo qodobka kale wuu kasii daranyay kuwa sida gaarka ay soo jiitay waxaa ka mid ah qodobka magaranaysaa beesha reer xaji saleebaan inay ciidamadeeda iyo askarteeda iyo wax allaale wixii magaranaysaa hub iyo saanadka ka jira cadowga magaranaysaa ay kala baxaan inay magaranaysaa ay nabad buuxda ay qaataan inay ilaahay subxaana wa tacala shareecadiisa ay ku dhaqmaan taana aada iyo aad waan ugu farxay waxaan kaloo aada iyo aad ugu farxay dhalinyarada la khalday ee maxaan sheegaa maxaabiista ay xarkadu haysay ee iyagana magaranaysaa lasii daayey waxaan leeyahay iyagana ilaahay subxaana wa tacaala xaqa waafajiyo marka runtii heshiiskani waa heshiis taariikhi ah waa heshiis insha allahu tacaala aan rajaynayo inuu ku dayasho mudan yahay oo ay tahay beelaha soomaaliyeed inay magaranaysaa beel kastaaba ay magaranaysaa ay ku dayato gobanimadoonkii iyo taariikhdii ay soomaali soo martay iyo jihaadkii magaranaysaa soomaalidu ay magaranaysaa gumaysiga ay la gashay waxaa weeye beelaha qaarna waxay ku suntanaayeen inay magaranaysaa ay cadowga u adeegaan oo magaranaysa ay la shaqaystaan beelaha inta badan qaar badan oo ka mid a ama inta badanna waxay magaranaysa ku suntanaayeen inay magaranaysa gobanadoonka ay garab siin jireen oo ay jihaadka magaranaysa garab siin jireen marka ciddii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay diintiisa ayaan u hiilin jirtay ee magaranaysa garab siin jirtay mar kastaba waxaa weeye taariikh wanaagsan weligeed magaranaysa ifaysa ayay ka tageen ciddii gumaysiga magaranaysa gumaysi kalkaalka ahaydna taariikh madoobay ka tageen ninkii gumaysi la socday ma jirto beel say u dhan tahay gumaysiga la wada socotay laakiin mar walba dadka ku jira ayaa u kala badnaa marka waxa weeye ninkii dabadhilf ahaa ee gaalada magaranaysa la shaqaysan jiray waxa weeye taarikhdiisii halkaasay ku dhammaatay ama taarikh madow ayuu ka tegey dee ninkii maxaan sheegaa isagu xaqa magaranaysa garab taagnaana waxa weeye taarikhdiisina way ifaysaa ilaa qiyaamahana saasaa magaranaysa wanaag loogu hadal hayn doonaa markaa guud ahaan heshiiskan waxaan odhan karaa waa heshiis ku daayasho mudan buu ahaa ilaahina waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala inuu dadka soomaaliyeed dhammaantood uu ka dhigo kuwa magaranaysa xaqa u hiiliya oo ilaahay subxaana wa tacaala gar ee kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka isgarab taaga u hiiliya inay noqdaan ayaan ilaahay ka baryaya subxaana wa tacaala hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
guud ahaana caawo intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم